kun iyo sideed boqol oo website iyo youtube iyo journaliste ayaa la faylgeliya oo la howlgeliya kuwa maraykanka jooga kuwa yurub jooga kuwa etoobiya jooga in hadalkii abiy intay sida garaanta u qaataan saa u wareejiyaan beenna ka sheegaan waan monitor garaynayay laakiin runtu waxay ahayd etoobiya codsatay soomaaliyana maadaama turkiga ay saaxiib yihiin way ajiibtay codsigii sidiibaa turki lagu tegey sidiibaa wada hadalla cakiran oo ingegan oo runtii laba qof oon isku fac ahayn fac markaan leeyahay daaweyni maaha laakiin caqliyan laba meelood oon isku fac ahayn ama isku garaad ahayn ay miiska fadhiyeen miiska markaan leeyahay ismay hor fadhiisan ama iskumay soo dhowaan laakiin gobasha exactly soomaalida waa in loo balbalaariya because waa hadalladii baa la sarrifaya dhinaca soomaalida waxaad moodaa inay dad mudakar ahaayeen mudakar markaan leeyahay col iyo abaar labadaba u diyaar bay ahaayeen etoobiyaanku waxa la yidhaahdo childs play ama caruur xaafadeed ciyaarteeda inay meesha la yimaadeen waana ka warrami doonaa laakiin labadaas ayaa arrintu la hor dhigay reerka turkiguna marka dambe ay fahmeen dibta meesha taalla inay tahay laba qof oo midna wanaag iyo fiicni rabo iyo meel fiican in la maro midna xumaan rabo meeshaas ayayna turkigu markii dambe warkooda kusoo gebagabeeyey waana ka hadli doona waxa laakiin aad iyo aad wax aan ku tilmaamay anuu dibjirnimo siyaasadeed ay etoobiya samaysay xataa markii dambe waxa isku dayday cabdixaafido waana soo bixi doontaaye inay inaanay sharfin martida meesha ciddii loo ahaa qofku ama baydhaba ha joogo ama kismaayo ha joogo ama hargeysa ha joogo ama muqdisho ha joogo ama boosaaso ha joogo mid bay ogaanayaan etoobiyaanku doorkan lama iman xataa niman yahow teked iyo baycmushira ka wada hadalo this is caruur soomaaliyeed oo boqolkii toddobaatan boqolkiiba toddobaatan soddon jir ka yar yihiin ayaa dalkaa leh ama somaliland ha noqoto ama laasqore ha meeshii dooni ha noqoto etoobiyaanku waxay la yimaadeen in aanu badda ka helno stations weliba ma aha somaliland qaybteeda in indian ocean gacanka carabta iyo indian oceanka oo bosaaso korkeeda ah in aan ka waana recorded waana arki doonaan madaxda soomaaliyeed meel kasta ha joogaane hutida iyo badmareenka iyo baacimushtarka halkaa maraya si aan qayb uga qaadano in xataa maanta haddii la siiyo bort etoobiya kuma qancayso cali khaliif muxuu yidhi ninkii hooye gabadhaada ninkii hooyadaada damcay gabadhaada ma gafayo absolutely xeeladdu maba ahaba siday meesha la yimaadeen maba ahaba sida u qoran it's very sad mustafa shalay qudhiisu waa kaga dhawaajiyey mustafa cumar oo madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida sacad baa wuxuu yidhi baaca mushtar iyo military saldhig saldhig military oonu ka ilaalina nabadda qoladu waxay la yimaadeen luqadda la yidhaahdo presence in the sea joogitaan badda ah fartana waxay ku fiiqeen fartana waxay ku fiiqeen sida u sheegeen qolada turkiga meelo ka mida indian oceanka iyo gacanka carbeed gulf of eden oo bosaaso korkeeda ah arrinta badda raadistuna somalilandina kuma xidhna ictiraafkeedina kuma xidhna mar horey bilaabmatay ama ictiraafasiyana mayaana siinayna etoobiyaanku arrinta waa ku daba jiraan waana ku daba jiri doonaan simply because waxa abiy uu la yimid waxa la yidhaahdo weaponization of population in shacabka tirada badan hub loo isticmaalo hubkaa uu isticmaalayo waxyaaba ku raadinaya waxa kow ka ah in dhulbadeedka soomaalida meel uu ka helo ma aha baayac mushtar hadday baayac mushtar tahay waa easy jabuuti buu la leeyahay kenyuu la leeyahay soomaaliya intuu la yimaado ayaa looyaro laba looyar iyo dad khuburaha baa iska fadhiisan kara maxaa noo gesh xataa waa la maalgelinaya world bankiga ayaa labada dhinacba diyaar u ah inay maalgeliyaan the problem waxa weeye ma rabaan taas saldhig military ay weliba yidhahdaan badda soomaaliya annagaa ka ilaalinayna dhibaatooyinka ninkani nin isbiday weeye annaga ka ilaalina wuxuu kaga ilaalin garan mayno saddex markab oo yaryar baa hadda parkin ugu jira abay nail oo waxba aan ka tarayn oo xataa laashashka soomaalida aan iska baacin karin haddii ay dhibaatadaasi timaado marka runtii dee waa crisis geeska africa haysta marka you know waa arrimahaas ay kolba isku daahfuraan waa la socon doonaa